bismillahi raxmaan raxiim horto anugu magaaladan ka imaanayay xafiiskan soo galayay inta aanan xafiiska soo galin anagoo ilidi taagan intaanan ilidii la furin baa waxaa dhacday in yani hal mar aan aragnay xabad lagu bilaabatobs marka muraayadaha dambe gaariga meesha aan fadhiyay xabadaha ka soo galayeen sida aad aragta hadda gaariga xabadaha muraayadaha waxay kaga dhaceen qaybta kore kaga dhaceen ilaa amarkiis aniga dhinacayga ma isu soo aadin then yani ilaaladii la socotayaa degtay oo ayagana iska xabadaynaysay marka adiga sidaad aragtay annagu waxaan dhihi karna waxa waaye halkaa wiil waardiyaha ah oo ku dhaawacmay iyo ayagu waxa gaari annaga ma garan karayno laakiin waxay ahay niman wiilaan saddex ah
imise xabadaa ku dhacda gaarigaas array lix xaba hadda ku taalla ee laga tariye lixabada ku taal lixabada ku taalla oo gadaal ka soo galay oo gaariga dabadiisa iyo maraayada dambe ku taalla adigu ma arkaysay kooxda kusoo weerartay se u yaal aniga waxaan arkayay markay gadaal naga dhaafeen oo ay istaageen idaacadda shabeelle horteed markay idaacadda shabeelle horteed istaageen ayay xabadaha soo ridaayeen dan wiilasheedina watay u degeen xabadaha ku rideen marka markii xabadii ku ridnay bay ayagana carareen oo ay ka carareen meesha oo bay dhacadda horteeda ay ka carareen
adigu ma waxaa jira waxa aad tuhmaysa inay ama ku weeraraan ama aad taargad u tahay ka cumar ahaan wallaahi ma garan karaa aniga runtii magaalada waa ogtahay dad badan baa la dhibaateeyaa gaar ahaan suxufiyiinta waxaan ka shaqaynayno saxaafadda iyo difaacitaankeeda maalin walba waxay leedahay khatarteeday leedahay waana waxaan ognahay oo aan u bareernay waay because dalkan waxaa waaye wax badan baa jiro oo dhibaato ah ka dhacdo waryaashu waa la laayaa waxaa loo laayana waxaa waaye sidaasoo kaleenta waaye inta loo yimaado xabadadu adiga ka cumar ahaan maanta weerarkan waxaad is leedahay mahna saxaafadii waxbaa lagu weeraraya ama sida si kale lagu weerarkaaga wax tuhunoo qabta ma jiro cumar haba wax kadad kama shaqeeyo qofku yacni qofku waxawaaye shaqadiisu baa meesha lagu beegsadaa qof aan meelna ka shaqaynin oon cidna u shaqaynin cidna ma raadsato ma garatay marka dabcan yacni haddaan qof caadi ahay oo aanan ka shaqayn waxaa hadda aan ka shaqeeyo yacni ma malaynayo inay cid isoo raadsan karta inay maanta jirto uma malaynayo marka taasaan kole dabcan aan qiyaasaya kole baarisaa socoto anina ma raba inaan ka hordhaco waa ogeyn ragga intay leeg yihiin tir ahaan iyo hubka ay wateen waa arkayni gaariga ay wateen waa arkayni gaariga taargala-aan buu ahaaye marka waxaa ku garan karaysaa tusaale ahaan saddex qof baad ii sheegtay inay hub wateen baad ii sheegtay laakiin dadaad garan karaysa maaha wejiyadooda maya because gaariga annaga xabadaha markay nagu dhufteen muraayadaha u jajabay gaarigoodana waa istaagay xabaday nagu soo ridaayeen annaga markaan xabadaha ay nagu soo ridaayeen gaarigooda muraayadaha ka degsanay marka waad arkaysa yaraan saddex qofood hal qofoo gadaal fadhiyay laba qofood oo hore fadhisa bay ahayn adiga yaa kula fadhiya gaari kula saaraa anigu darowalkayga iyo ilaaladeeda aniga darowalkayga ilaaladeeda wax kale ma kula socon saacadihii ugu dambeeyey cumar muqdishoaad joogta maalmihii ugu dambeeyey howlna waad wada marka ma jireen wax fariimo ah ama wax ku soo gaaray dhinac baa kaaga yimaadaan may anugu ciddii waa lisandadaa magaalada wax walbaa lasu sheegaa smska lasu diraa taas anugu waxaan u arkaa nolosha caadiga inay qayb ka tahay waayo dadku cagajugleynta iyo waxa loo geysanayo waa wax normal iska marka anigu wax maanta maalin walbaan arkaa fariimo lagu soo diraa lagu handada laakiin wax ay suxufiyiintu ay ka wada siman yihiin waayo ma garatay laakiin anugu ma rabo inaad dhaho waxaas aniga gooni iyihiin ama goonigi igu soo arkeen aniga shaqadeeda caadigaan qabsanaya suxufiyiintaan ku dhex jirin hay-adaha ammaanku hay-adaha ammaanku maxay kuu sheegeen
baaristii a socoto marka arrinta gacantooda ku jirtaa waxaa kaliya aday samayn waxawaa gaarigii qaateen inay dhaheen gaarigan ilaa anaga aan fasaxno lama wadi karo baaris forensic investigationsa sameynaa sintay kaga taallaa sintay kaga dhacday hal xabaa ku dhacday hal xabaa ku dhacday waana waana waana waana xabad qorica ka kasoo dhacday ciidamada amniga ayaa sheegeen